magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta laga daafuray tababar ku saabsan uqarimidda haweenka kuwaasoo loo qabtay xildhibaanada haweenka jubbaland gudiyada haweenka iyo haweenka ka tirsan booliska dowlad goboleedka jubbaland tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka jubbaland waxaana diradda lagu saarayay intuu socday uqarimidda haweenka iyo arrimaha la xiriira haweenka xildhibaan abshira kediya oo ka tirsan golaha wakiilada jubbaland oo daafurtay tababarka ayaa waxay ka warbixisay waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarka
shirkan wuxuu ahaa shir muhiim ah xilligaysiina ku imaaday aanan filaynay in marar badan naloo qabto waayo gabdhaha xildhibaanada ah way u baahan yihiin in ay la kulmaan gabdhahooda ururada bulshada si ay u kala faa'iidaystaan annagana aan u ogaano ururadeena bulshada wax ka guuxaayo iyo waxyaabaha muhiimka oo ay u baahan yihiin waxaa wada joogi doonaa laba maalmood insha allah labadaas maalmood waxay noqon doontaa laba maalmood wax badan aan kala faa'iidaysano hay-adana aan wax badan ka faa'iidaysano si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda haweenka iyo xaquul insaanka iyo hay-adda brogramkan noo soo qaban qaabiyeen waxaana rajaynaynaa in marar badan barogaraamyadana lagu soo celceliyo waayo bulshadeenna iyo dumarkeenna soomaaliyeedba in ay xogaha jira isdhaafsadaan way u baahan yihiin waayo tacadiga meeshuu ka dhacayo iyo ciduu tacadiga ku dhacayaba waa dumar dumarkana inay xeerar badan iyo baahiyaha gaarka ay leeyihiin si dhiibli ah annaga gabdha ahaan iyo kabaarlamaan ahaanba aan u ogaano si aan uga faa'iidaysano xeerarka soo baxayo annagoo xoog ogaal u ah kana shaqaynay baahida dhabta ahee bulshadeenna reer jubbaland aadaa u mahadsantihiin shirkan waa noo furan yahay